aad iyo aad baad u mahadsantahay masxadda iyo bahda v o a minnesota state fair waxa weeyaan carwada ugu weyn gobolkan minnesota amba haddaan si kale u qaadno carwada labaad ee ugu weyn waddankan maraykanka oo ay iskugu yimaadaan dhowr milyan oo qof sanad walba oo soo bilaabantay kun iyo sideed boqol iyo afar iyo kontonkii muddooyinka laga joogo boqol iyo toddobaatan sano oo carwadaasi markii horeysay ay sameeyeen dadka xoola dhaqatada iyo beeraleyda inay waxooga ay ku iibiyaan ayuu fikirku ku bilaabmay iminkana wuxuu isku bedelay magaalo dhan oo xidhan oo sanadkii labaiy toban cisho la faro
waxyaabaha marka lagu soo bandhigo maxaa ka mid ah
horta waxaa lagu soo bandhigaa dhaqanada maraykanka ee kala gedisan hadday noqoto farshaxankooda ciyaarahooga miisigooga waxaana aada ugu weyn oo aad maxaan qoraa loogu yaqaanaa cuntooyinka kala duwan amba ha noqdaan dhaqanada yurubiyanka amba wadanka maraykanka waa wadan weyn meelo badan bay kasoo kala jeedaan southka nortiga qolo kasta waxay iska leedahay wax yaroo iyada u gaara marka dhinaca cuntada ayaa horta aada iyo aad maxaan qoraa ugu weyn businesskeeda
ganacsiga afar deeli waa sanadkii labaad ee uu ka qaybgelayo sidee kuugu suuro gashay inaad ka qayb gashaan anu og inay adag tahay in ganacsiyadu ay ka qayb galaan carwada intaas ama ganacsi kastaba uu doonayo horta sidaad og tahay meeshan waa waa business ayay u furan tahay marka waxay sameeyaan ganacsiga ay ka helaan cuntadiisa amba productigiisa iyakaa horta xulanaya waxay leeyihiin guddi xula because waxay rabaan lacag inay sameeyaan maadaama percentage ay kugu leeyihiin maalin walba marka in dee aad iska geshid meel lacag raadisinaysa waa inaad keentid wax mataqaanaa soo jiita sida looga baxana business haduu margalo inuu ka baxo aad bay u adag tahay marka sanadkii laga yaabaa laba business amba toban business sanad walba waxay ku xidhan tahay inta businessa ka baxda marka intaas hadday shan business ka baxaan waxaa sugaya kun business oo malaha ten years ago ama toban sano ka hor codsaday markaa sida ay kugu aqbalaan anaku waxay nagu qaadatay horta markii hore anaaba haweysan jirinoo maxaan quraa umaan diyaarsanayn laakiinse markaan u diyaar garoobay saddex afar sano ayay maxaan quraa yaad ablagaraynaysaa haa ta kale sanad walba haddaad rabtid inaad ka qayb gasho inaad ablagaraysid intaad ablagaraysino laguma sugayo oo lama orada ninkaa beri buu ablagareeyey sanad walba waa inaad codsatid markaasaa la eegayaana mataqaanaa itixaam baa lagaa qaadaya cuntada aday dhandhaminayaan marka waa maxaan qoraa waa wax la samayn karo laakiinse ma dhib yara gartay marka ganacsiyo badan oo soomaaliya ee gobolka ku yaala ganacsigaagu marka keliya ah ee carwadan ka qaybgelaya sanadkii labaad haa saasaan odhan karaa way dhacday inay makhaayad safaari laydhaha ka qayb galeen labadii kun iyo maxaan quraa tobankii oo hal sano ay joogeen laakiinse iminka intaan ogahay waxa weeyaan waa waxaan nahayba dee madow markay noqoto businesska cuntooyinka ee labaad wiil african americana ayaa sanad naga horreeyey oo madowa marka waxaan nahay hadday noqoto dadka madow ee kalarka waxaan odhan karaa waxaan nahay labada makhaayadooda ee ku yaala ka adiga ahaan iyo ka soomaali ahaan ganacsi soomaaliyeed inuu ka qaybgelayo carwada ugu weyn gobolka minnesota iyo tan labaad ee waddanka maraykanka ugu weyn maxay kaaga dhigan tahay dadku siday uga falceliyaan horta anigu waxaan odhan lahaa waxaa ka qayb galay saambuuska maadaama saambuuska uu gobolka minnesota ku noqday caan saambuuska dartii ya ayaan maxaan qoraa kaga qayb galnay sanadkanna waxaan kusoo kordhinay burkii amba baajiyihii amba mataqaanaa mandaasigii oo mataqaanaa ay oon dee farsamaynay oo mataqaanaa aan ku dararnay soosas amba chocolate iyo maxaan qoraa carmel soos iyo soosyo mataqaanaa macaaneynaya aan ku daray oo mataqaana markaa markaad aragtid dee soomaalinimadii way ka muuqataa dhallinyarada ka shaqaynaysa meesha boqolkiiba siddeetan waxa weeyaan waa arday iyo dhallinyarada maxaan qoraa waddanka ku cusub oon u samaynay shaqa abuur